ugu faraxsanahay inaan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ahaana founderkii ama aasaasihii isteediyada maanta inuu noogu soo booqdo oo noogu yimaado safarkiisii ugu horeysay markii uu xilka ka degay waxaan leenahay mudan madaxweyne ku soo dhowow jubbaland ku soo dhowow xaruntii kumeelgaarhkaad kismaayo aad baan ugu faraxsannahay booqashadaada iyo inaad noo timaado aad baan ugu faraxsannahay inaad raadka dowladnimadii aada guldhigtay iyo aasaaskii aada u samaysay dhismihii jubbaland iyo juhdigii aad gelisay maanta inaad ku soo noqoto ood aragto midhaheedii iyo meeshay marayso dadkaaga aada la qaybsato aad baan ugu faraxsannahay aan ku soo dhoweynaynaa dadkaagii oo jeceloo ku sugayey anadalnaha ku soo dhowo adiga iyo dhammaan senatarada iyo xildhibaanada kula socda iyo khiyaarta kaleba waana ku faraxsanahay insha allah waa tan hadal kale kumeliya hadda oon ahayn soo dhoweyn wixii kale ware laakiin waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo wixii uu soo maray xaaladii wadankan meeshii uu ka soo bilaabay iyo intay maanta soo gaadhay iyo halkii uu madaxweynuhu soo gaadhsiiyey ayna maanta u tahay guul iyo farxad inuu arki karayo wixii uu dhisay iyo beyskii uu sameeyey iyo maanta midhaha iyo natiijadu meeshay taagan tahay ku soo dhowo madaxweyne aad waan ku faraxsanahay anigana inaan imaado magaalada kismaayo caasimadda kumeel gaarka ah ee gobolka jubbaland magaalo taariikhi ah soomaaliya guud ahaan taarikh dheer ku leh gaar ahaanna maadaama stateki labaad marka laga yimaado puntland stateki labaad oo dalka ka dhismo o ahayd runtii hawshii dhisida statekan waxaan hawl la wada qabtay runtii oo qayb aad iyo aad u weyn ay ku lahaayeen dadka reer jubbaland ayay ahayd hawl la wada rabay lagu wada faraxsanaa la wada raadinayey laakiin uun hawl markii la qabanayo mar walba culaysadeeda waxeeda iska leedahay laakiin runtii statekan wuxuu daafur u noqday steydyadii kale ee ka dambeeyey saddexdii steyday ku xigtay dhismahoodii meel lagu hiigto lagu dhiirado dadku ay ku daysadaan way dhisantaa annaguna aan dhisana la yiraa ayay ahayd waxay ahayday statekan iyo dadkiisu ku ugu horreeyey dadka soomaaliyeed u muujiyey soomaalidana keligeed inay wax qabsan karaan gudaha soomaaliyana ay wax ku qabsan karaan marka runtii taariikh aad iyo aad xusuus fiican qurux badan leh ayay ahayd haddana meel fiicanna way maraysaa waxa u dhimanna ilaahay idinkiisu u dhammaystirmaya dalkani nidaamka federaalka ah ee ummaddu ay ku heshiisay waa nidaam aad iyo aad u wanaagsan in la horumariyo laga shaqay u baahan yahay dabcan wax kastoo bilow ah dhibaatadooda iyo culayskooda ay leeyihiin aad iyo aad ayaan u garan karaa maamullada maanta jira culaysyada haysto xag dhaqaalo leh xag amnida xag maxaanko dhinac walba leh laakiin haddana wixii wiil maanta inta dhasha horaha ka dhaamiya weligeed ma dhicina way soo tarmayaan maalintii kismaayo lagu dhawaaqay halkan maamulka jubbaland iyo maanta farqiga u dhexeeyaa daliil u ah in ay stateskan ay horu marayaan hore u soconayaan annaa wixii looga dan lahaa ay gaaraan dalka soomaaliya fursadda ugu weyn oo dowladnimadu ay ku baahi karto ummadduna ay hore inta u garatay ay go-aansatay waxay ahayd nidaamkan federaalka marka annagu insha allahu nidaamka federaalka horeyna waa uga shaqaynay haddana waa ka shaqaynaynaa dadka soomaaliyeed oo dhan rabitaankoodana waaye wax shaqsi gaar ah iyo koox gaara iyo degaan gaara ku gaar ah ma ahan waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ay go-aansatay nidaamka dowladnimada aan haysanaayo inuu ahaado nidaamka federaalka ah waana nidaam adduunyada meelo badan u shaqeeyey annagana noo shaqayn karaa haddii aan quruxsanno ka wada hadalno ku xajiso dimuqraadiyada soomaaliya ka jirtana maanta waa dimuqraadiyad wada xaajood iyo wada hadal iyo istixgelin iyo iskaashi ku dhisan marka sidaasaa meesha la jooga lagu soo gaaray inta dhimanna sidaas un baan ku gaarayna haddii aan la yidhaahdo marka dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo ha lagu dhiirado ha lagu adkaysto in xukunka dowladnimada uu baaho uu degaanka gaaro